waasawaabu ictibaaru tamyiizi waxaan ku soo jirnay bal da-da ay dee masalan ruuxa taxamulkiisa uu xambaaro ama uu waxwariyo ansaxayso waxaan soo aragnay qaadigii ciyaad isagoo bal masalan soo naqliyey oo dadkii culimmada ah ama dadkii xadiiskaba kaba soo naqliyey sabanka ugu horeeya ee ruuxa samaac uu cid wax ka maqlo ama kaba wariyo ay ansaxayso axaadiis ka maqlo inay tahay marka uu shan jir gaadho taas camalkii muxadisiintuna taa kuba sugnaaday waana taa aan soo sheegnay markaa dee iyagoo dee beryaha ay shuhrowday iyo quruun qaar wakhtigaa uu sheegaya wakhtiyo kaba horreeyaba carruurta yaryar in majaalistai cilmiga la geeyo haddii uu shan jir gaadhay inay u qori jireen markaa dibaaqda la qorayo uu maqlay ama samiica laakiin hadduu ka yar yahay xadara ama uxdura ay u qorayeen waa yimi ama waa la keenay uun inta ay u qorayeen oo macnaa wakhtiga samaaciisa ictibaarinayeen baa da-daas ahaa bal intaasaan soo ogaanin waa arrinka daba hadal ibnu salaax iyo ay leeyihiin nawowi iyo oo iyada tan balqaydaya markaa wuxuu uhi nawowi raximahu llahu tacaalaa wasawaabu qowlka sawaabkii waxa weeye xaggan marka la eego da-da iyo waqtiga ruuxa samaac u ansaxayo ictibaaru tamyiisi wax kala garasho ama wax kala sooc ictibaartii iyo fiiradiisa la fiiriyo un weeye oo macnaa qowlka sawaabkii waxa weeye inaynaan sanad mucayana sidaa shan jir oo kale ku xadayn waayo waxaa dhici karta isagoo ruuxu shan jir gaadhay inaanu tamyiisba lahaynoo wuxuu hagaagsan u fahmayaa jirin oo samaaciisu wax qiimuu leeyahay aanu jirin isagoo shan jir aan gaadhinna inuu ruuxu si fiican wax u kala soocaya uu noqdo tamyiisu u xasilo qabla khamsi sanawaat oo dee wixii samaaca looga baahnaa iyo qadarkii aan jaanibka ugaba baahnayn xagga fahamka iyo garashada uu leeyahay baaba suurtagala marka waxa roonba ama sawaabku yahay in laga dhigo uun wax la socda oo ku xidhan tamyiiska la xidha oo hadduu isagoon shantii sannadood gaadhin tamyiiskii la helana dee samaaciisii waa la ictibaarin hadduu shantii gaadhoon tamyiis jirinna bal tamyiiskina waa inoo soo suura ay inoo yar xadayn doonaan ama sheegi doonaan waxyaalaha laga yaabo calaamaadkiisa inuu noqdeen isagoo shan jirkii gaadhay ama dhaafay haddaanu tamyiiska caynkaasa ee inkastaba shan iyo lix iyo toddoba haba jire inaan la fiirin taas baa bal masalan ah qowlka sawaabka ayuu leeyahay huwa sawaabu qowlka sawaabkii waxa weeye ictibaaru tamyiisi tamyiis oo la ictibaariyo uun aan sin mucayana la ictibaarin markaa fain fahima hadduu fahmayo alkhitaaba hadalkii loo jeedinayo lagula hadlayo uu fahmayo oo radda uu celiyo aljawaaba jawaabtii hadalkaasi lahaa hadalkaasi jawaabtii uu lahaa uu celiyo kaana mumayizan ilmahaasi wuxuu noqonayaa ruux mumayis oo wax kala garanayo wax fahmayo tamyiis leh saxiixa asamaaci maqalkiisuna uu saxiix yahay inkastaba shantii yaanu gaadhinbe wailaa haddii aanu tamyiiskaa lahayn oo ruux hadalkan iyo khitaabkan loo jeedinayo fahmayo aanu ahayn bal markaa uu maqlana jawaabtii hadalkaasi lahaa ku jawaabaya haddii aanu ahayna falaa tamyiisna uma xasilina ma noqonayo falaa yakuunu saxiixa asamaaci samaaciisu miduu saxiix yahay ma noqonayo haba ahaado shan jir iyo wax ka weynbe bal taas buu markaa ay tahay kolleyna dee tamyiiska waxaan filayaa ciddaa kalena kamay tagsanayna xaddan si ay u xadeeyeen ayaa waxa weeyaan sida khaalibkaa bay dhaaheen iyo inta badan wakhtigaa shantaas sannadood la gaadho ama shan jir ilmuu gaadho tamyiiska caynkaasi uu xasila oo markaa waa wakhtigii qaalibka ahaa ayuunbay ictibaariyeen waana sidaas weedi kolley alfiyadiisa halkan ma muuqata uu kuba socdo oo uu leeyahay uun dee arrinku waa tamyiiskaasuu tabac u yahaye laakiin inta badan ama fil khaalib ayuu shan jirkaa ku xasilaa saa daraaddeed bay dadkii culimmada ahaa ama kan ahla sanca uu kaba cabiray ama iyaga julligood iyo intoodii badnayd bal kuwii soddon iyo labaatan iyo shan iyo toban iyo waxeegayay markaynu iska reebno saasay u xadeeyeenba oy shanta ugu xadeeyeenoo sababto shanta waa madinadii tamyiiska waa wakhtigii tamyiisku inta badan xasili jiray ee haddii aanu tamyiisba lahayn dee iyaga naftoodu ma odhanayaan ruuxii dee samaaciisii hala ictibaariyo waayo wuxuu fahmayaaba taamaba jirteen waru'ya waa la wariyey naxwu haadaa waa hadalkan imika aan sheegnay wax shabaha iyo ama laba mid ah waa ah ictibaaru tamyiis buu u jeedaa haadaadu madkuurkii oo dee wasawaabu ictibaaru tamyiis buu idhi taas ah in tamyiisku un la ictibaariyo oon la eegin sin mucayana aan la eegin markaa dadkaa yaryar laga hadlaya iyo samaacood iyo riwaayadooda oo tamyiisun waxa la ictibaarinayaa ay tahay baa laga wariyey wax adigu dee hadalkaa shabahaya can muuse bni haaruuna imaamka naaqidka ahaa ee muuse bnu haaruun la odhanaya alxamaal ee xufaadii mid ka midaba ahaa iyo waa axmeda bni xambalin axmed ibnu xambal bal yaa waayo waa masaa'il jusi iyo su-aalo la weydiiyey ahayd laakiin jawaabtooday ku jawaabeen baa waxay kulansanaysay in ruuxa tamyiiskiisa la eego muuse ayaa la weydiiyey goorta ilmuhu dee sabigii iyo raaxadiiskii maqlaya ee ujeeddadu samaaciisa la ictibaarinayo uu maqlay ee hadhow wax lagaga warin karo markuu weynaado markaasuu yidhi idaa faraqa bayna albaqarati waalximaar hadduu sac iyo dameer kala garto kala soocayo mid kastaba dee tasmiyadiisii adigu hagaag u kala garanayo markaa waa la samaaciisi waa la tirsanayaa macnuhuna waxa weeye hadalkaasi waa inuu tamyiis leeyahay un waa tanuu naxwiga kaba cabiray axmedna waa la weydiiyey arrinkaasoo wuxuu idhi idaa caqala wadabad marka uu wax dee faham yeesho wax caqliyaysto wax dabdinayo ayaa samaaciisa ama uu wax maqlayaa samaaciisana la ictibaarin waxaa markaa loo sheegay nin yidhi malaha dee saaxiibkii yaxyaa buu ahaayeen samaaciisu maba banaanaama barhkood bay taa kasoo naqliyay ilaa uu shan iyo toban jir iyo gaadho inay oo markaa masaladii aan halkan samaaca ku xidhnaynay kollay quwo iyo wax u baahnaydba oo ah dadkii rasuulkii ilaahay maalintii bal masalan uxud oo kale iyagoon shan iyo toban jir gaadhin uu diiday inay jihaadkii kaba qayb galaan iyobay soo qaateen oo ilmodee iyo wax yar lagu tiriyey markaa weli inay caruur yihiin hadalkaas markii uu maqlu yihi bi'sa alqowlu fa kayfa yusnacu bisufyaana wa wakiican wanaxwihima hadalkaasi hadal toosan maahee haddii la yidhaha shan iyo toban jir baa la eegayaa dadkii iyagoo intaa ka yaryar wax maqlay maantana dee aan wixii ay maqleen saa lagaga warinayo oo sufyaan ibnu cuyeyne iyo wakiic ibnuljarax iyo labadaba sheekhyadiisii bay kaba mid ahaayeen samaacoodba waqtigaa uu kaba horreeyey raggaas yaabaa lagu samaynayaa samaacoodii buu leeyahy adigu muhimku waxa weeye markaa dee iyaguna masaa'il jusiyay ku jawaabeen laakiin hadalkaa tamyiiska hadalkaa caqliga iyo fahmiga ayaa macnaha kalaamkooda u ahaayo taas buu leeyahay hadalkan aan leenahay tamiisku waa noocaas iyo saa ee wax markaa shabahaya labadaa imaam lagagaba wariyey daabidkii tamyiiskana wuxuu inooga dhigay fain fahima alkhidaaba waradda aljawaab oo ilmihii yaraa haddii uu khidaabkii iyo hadalkii lagu lahaa sidiisii u fahmayo jawaabtii ku munaasibkaydna celinayo ayay ka dhigaan waxyaalaha inuu mumayis yahay lagu garto ama daabidkii tamyiiska kale dee umuuro dhowroo kalena barhkood baa sheegsheega waana ujeeddada uun qaraa-in ina tusaysa inuu wax kala fahmayo kala garanayo oo dee bal matalan caqla mislihi dhe waa ruux da-daasa garashadii iyo caqligii uu leeyahay waanay kala sarraysaa barhkood baaba yidhaah hadduu ilmuhu dee kow ilaa labaatan isagoon isweydweydaarin sideeda u tirin karo sideeda u tirinayo waa calaama tamyiis bay yidhaahaan korkood baa yidhaha hadduu si fiican oo tartiibtii la u weysaysan karo waa calaamo tamyiis kaba dhigaan ama uu istiijadii iyo waxyaalaha sideedii uulaba imanayo bal dee tan oo kale ximaarkii iyo baqaradii hadduu kala soco ujeeddadu waa qaraa inuun tilmaamaysa fahamkii iyo garashadii dee isaga u munaasibka ahayd bal halkaasi in yar bay dee hordhacuun u ahayd inta aan shalay soo aragnay makana aan taam yeelay in xaggan taxamulka iyo taas ee anwaacdiisii iyo kayfiyadiisii waa tan imika inoo bilaabmaysa bayaanu aqsaami duruqi taxamuli lxadiidi waana noocii uun baynu haynaa maaha nooc kaloo bilaabmayo dee intaasi in yaroo hordhacuun bay ahayd bay ka horreysiiyeen bayaanu aqsaami duruqi taxamuli lxadiidi xadiidka warintiisa la warinayo taxamulkii waa warintii iyo xambaarkiisa la xambaarayo duruqda ay leedahay iyo dee bal qaybaha taxamulkaasi uu kuba yimaado duruqdaas iyo dee taxamulka qaybaheeda caddaynteedii ayuu mabxaskeedii balkan yahay waxaa halkan inooga bilaabmaysaa waxyaal ama umuuraha ay ku magacaabaan duruqu taxamuli alxadiid ama dee waxa weeyaanba ay kuba adigu taas anwaacu taxamul ilxadiis iyo waxyaalo la mida ay kaba cabiraanoo waa markan adigu aada sheekhaagii xadiidka ka warinayso ayaa siyaalaha loo wariyo sheekhyadii looga wariyo ayaan dee kala duduwan ilaa sideed bay gaadhsiiyaan mid kastaaba uu yahay dariiq taxamul ha kala xoog bateen barhkoodna dee kalaam iyo inaanay saas taxamul ku habboonayn haynooguba timaado sideeduba way noo iman doontaa iyadoo dee si ay u soo kala horreeyaan ama horta ka saddexaad iyo uu yar hadal dheeraan doono bal markaa in taas baa taxamulkii uu yahayoo siyaalo kala duwan oo waaba adigoo sheekha carabkiisii ka dhegaysanaya sida innaga caadadeennu tahay iyadoo sheekhu aamusan yahaye laakiin axaadiisii lagu dul aqriyayo isagiina waa ruux faahima la socda ama kitaab ha kala socdo ama kor ha kala socdo oo wixii khadaiyo wixii taxriifa joojinaya oo bal markaa dee saxayo taas oo kale oo bar iyaduna qeyb labaada ijaaso oo suurooyin kala duwan leh iyadu oo wax laysu ijaaseeyo bal markaa iyaduna anwaaco dee ay riwaayadeedu saxiix tahay iyo hababdeeno ijaasadaa qaybo aan dee iyadoo taxamulkeedu aan u toosnayn laakiin tawasuc barhkood ay badsadeen unay tay dadka qaarkoodna sameeyeen bal iyo umuuraha daba socdo weeyeen arki doono intubana waa markaad cid ka warinayso si bal waxa weeyaan si aad uga taxamulaysay waxaana la wada socon doonaa bal taxamulkaagu hadduu samaac yahay ama qiraa'o yahay ama ijaaso yahay ama kuwa kale marka dambe adiga xadiidkii lagaa maqlayo cibaarada tilmaamaysa ama alfaadaha tilmaamaya taxamulkaaga iyo alfaad al adaa yidhaahaan gudashada alfaaddoodii waa waxyaalaha inoo iman doona marka wuxuu uhi wamajaamicuhaa duruqdaa iyada taxamulka majaamicdooda ujeeddadu waxaa dee ah majmuucooda iyo dee markaan eegno jumladoodu samaaniyatu aqsaamin saddex sideed qaybood weeye oo sideed qaybood ama sideed nooc baa jira oo anwaacdaa taxamulka ah alawalu ka hore samaacu lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa maqalkiisii la maqlaye weeye oo ka ugu horeeya waxa weeyaan waana ta koobaadee dee ugu mudnaanta koobaad bale ama intaa ugu sii heer sarraysa waa sheekha oo dhawaaqiisii iyo lafdigiisii axaadiisan uu ku dhawaaqayay uu daalibkii maqlayo sheekhibaa ka wax aqriyaya wa huwa haddaba samaacaas waa marka la eega ama lafdigaa sheekhu dee samaaciisa lagaba maqlayaa isagaa wuxuu dee waxyaalo kale wuxuu isagaaba sii kala baxeen imlaa-un yeedhin weeye sheekha xaggiisa kaasuu axaadiisii yeedhinayo dadkuna ay qooranayaan iyo wakayruhu imla waxaan ahaynoo taxdiis uu aqriyaya uun istaba gelinayo kitaabo dee la qoranayo iyo yeedhin la yeedhinaya aanay jirinba min xifdin aw min kitaabin ee wayakuunu daalika waxaanu ama imlahaasi haba noqdo ama kayrkiiya uu noqon min xifdin xifdi xaggii oo sheekhu axaadiisan uu xifdisan yahay uu yeedhinayo ama uu aqriyayo wa min kitaabin ee wayakuunu min kitaabin kitaab xaggiina waaba ka ahaanayaa oo kitaab uu sheekhi haysto oo uu ka aqriyayo axaadiisan ama ha la qoranayo nuskhadiisii ha noqoto oo haba yeedhinayo ama dee ha la dhegaysanayo uun iyadoo dee nuskhooyin kale laba haysto intaas buu noqonaya wa huwa nooca caynkana ama kaas samaaca dariiqan taxamule kii koobaadi arfacu alaqsaami qaybaha taxamulka ka ugu sarreeya weeye ugu mudanba cinda aljamaahiiri jamaahiiru alculamaa ama culimmada intooda badan agtooda bal markaa waxa weeye maka halkan waa kii koobaad ka koobaadna dee waqtiyadaa hore riwaayadaanay waxyaalo badan oo inoo dambeeya imanayeen inta badanna dee wax ama ay ahaydba guud ahaan shaqsiguna inuu sidan ruuxan wax uga wariyo sanadkiisina ugu xidhiidho can fulaan can fulaan can fulaan uguba xidhiidho taas bay ahayd barhkood dee aan mujaadada iyo markaan aragnay cilaamka iyo wasiyada iyo bal waxa ku sugan hay nooba yimaadeen insha allahu tacaala marka waxa ay tahay in waa sheekhi unbaa laga maqlaya muhimku waxa weeyaan waa san inagaba dee sheekha un looga dhagaysto dadkii iyagu wax ka maqlaya taxamulayay ay aamusan yihiin oy dhegaysanayaan ay la socdaanna waxaan uu aqriyayo taas bay tahay tan koobaad ee samaacu lafdi sheekh haddaba dee kaas baa waqtiyada hore waxa dhacaysay raggii xufaadda ahaana kaba dhacaysay axaadiis ay korkaba kaba hayaan ama kitaabkoodii ugu dabdisan inay dadkii xaadiriinta ahaa oo u diyaara sheekhu waa soo taxriiriyey wixii iyaguna diyaar bay u yihiin ay yeedhiyaan oo dadkina ay qoranayaan oo dee waana nooca ugu sii sarreeya qaybtan oo waxa wada kulmaya dee daalibkii oo isaguna diyaar ah u diyaargaroobo qoranayaboo hagaag u dhagaysanayo wixii fahmaya sheekhu isna waa axaadiis lagaba qoranayo la isagee laakiin isna u soo diyaargaroobo waana kan ku dhawaaqaya yeedhinaya markii horena kolley icdaadkiisaas iyo diyaargarowgiisu waa dee mid taama ayuu ahaaba waana ta ugu sii mudane bal taasi way dhacaysa iyadoo dee bal matalan haddaba imlahaasi ama xifdi ha noqdo ama kitaab iyadoon dee yeedhini jirine laakiin sirda axaadiisii la aqriyaya uun oo uu kitaabkiisii sheekhu haysto ama axaadiis uu korka ka aqriyayo dee kolley hadhow asalkiisii bay doondoonaan ama wax laga haystaayo nusqoynoo taasay kaga warinayaane haddaanay markaa qoranayne ay la dhegaysanayo uu aqriyayo bal taasna waa mid haddaba wuxuu leeyahay kol haddii arrintu ay tahay sheekhaka uu ku dhawaaqaya axaadiistanee aqriyaya uu yahay waa ta ugu sarraysa anwaacdan aan hayno laakiin khilaaf waa jira qolooyin mid kale ka sarraysiiya ama laba simaa jira ee laakiin jamaahiirtoodu waa taas oo ah samaacu lafti sheekh inuu u caalis u sarreeyo anwaacu taxamul ta ugu sarraysa ay tahay bal taasi waxay ahaydba xaaladii taxamulka daalibkiisaa wax ku maqlay ayaa isagii gaadhay waqti ama dee mar dee isagii uu gudbinayo wixii uu sidaa ku maqlay uu dad kala gaadhsiinayo isagii baaba ah sheekhii mufiidka ahaa ee dad wuxu faa'iideynayey sheekhiina sidaasuu uga wariyey sanadkiisiina dee waaba kan oo uu sheegaya sheekhaa naftiisa oo habkaa wuxugaba wariyey cibaaraduu odhanayaa markaa waa tan qaala alqaadi ciyaadun qaadigii ciyaadu wuxuu yidhi laa khilaafa khilaaf kuma sugno oo ma ahaanin culimmadan xadiidka dhexdooda annahu waa ruuxa daalibkeesaa wax ku maqlay liannahu ma yashaaniyo yajuusu inuu bannaan yahay fii haada waa kan madkuurkan oo ah samaacu lafdi sheekh marka arrinku yahay lisaamici kii maqlayay inuu u bannaan yahay an yaquula inuu yidhaaho fii riwaayatii warintiisa iyo riwaayadiisaas markaa uu cinda aladaa weeye taa hore cinda taxamul bay ahaydeen xadahanaa inuu yidhaah wa akhbaranaa inuu yidhaaho wa amba'naa inuu yidhaaho bal taasi ay u bannaan tahay wax khilaafoo ku sugani ma jirto wa samictu fulaanan hebel baan maqlay yaquulu kada wa qaala lana wadakara lana umuurahaasoo dhanba waa ku gudan karaa oo tani waa alfaaddii adaha taa horena taxamulkii bay ahayd tani waa marka dambe isagii laga maqlayo xadiidkii ama korkiisa ha ka aqriyayo ama waxa weeye dee kitaab ha ka aqriyayo ee waxa ay tahay dee kollay sheekhiisii buu sheegayaa uu leeyayni sanad buu a sheegayaaye hebel baan xadiidkaa ka maqlay cibaaraduu markaa isticmaalayaa inay intaanu xadiidkii bilaabin sanadkiisii buu sheegayaa xadahanaa fulaan buu leeyahay laakiin cibaaraduu isticmaalayaa kol haddii ay samaac marka hore taxamulkiisu ahaa xadahanaa iyo akhbaranaa iyo amba'anaa way u bannaantahay inuu yidhaha macnaatu doonuu odhan karaa xadahanaa fulaan wuu odhan karaa akhbaranaa fulan buu odhan karaa amba'naa fulan buu odhan karaa marka uu warinayo waxaa kaloo iyadana dee u bannaan inuu yidhaaho samictu fulaanan yaquulu kada taasna way u bannaantay waxaa kaloo halkan imanaysa hadduu yidhaaho qaala lanaa fulaanun ama dakara lanaa fulaanun oo intaba maqsuudkii waa ku xasilayaa arrinkuna waa maqalkaa uu sheekha lafdigiisii kaba maqlay bal waxyaalahaas waa wada odhan karaa weeye taasi waa marka hore asalka dee luqa ahaan markan eegnana waa sax laakiin waxaa jirtay beryihii dambena dhacday oo dee hadda ma aha beryahan dambe uma jeedo quruuntii aada u dambaysay dee qarnigii saddexaad iyo markii lasoo gaadhayba iyadoo qarnigii labaadba kollay tafriqada waxay kaba muuqdeen alfaadahani iyagoo xaggii luqada isku mid ah oo haddaan idhaaha xadahanaa fulaan hebel baa ii warramay iyo akhbaranaa iyo amba'anaa intii nabaina waa isla macnoun luqadii oo tafriqo siyaasi ma jirto in istilaax kala kaxeeyey oo barhkooda istilaax ahaan ay waxyaalaha gaara ay u shuhroobeen in loo isticmaalo oo bal matalan akhbaranaayoo kale dee tafriqada barhkood waa run way laba imanayeen qarnigii labaad iyo laakiin qarnigii saddexaad ee markii la soo gaadhay in badan oo ahlu cilmiga ka mida akhbaranaa isticmaalkooda ay isticmaalayaan lafdiga akhbaranaa waxay noqotay marka sheekha lagu dul aqriayo marka sheekha laftigiisa laga maqlayo maaha marka lagu dul aqriayo marka walow asalkii luqada akhbaranaa iyo xadahanaa ay ahayd istilaax baa kala kaxeeyey weliba in badan agtooda markii dambena istilaax waabu sugnaaday markaa suuradaasoo kale marka ay tahay ee haddaan idhaahno intan way u wada bannaan tahaye haddii istilaaxiiba uu wax kala kaxaynayo oo dee iyadna istilaax wuxuu ku kala kaxeeye waa iyadoo anwaacihii la kala taxdiidiyo midba lafti loo isticmaalay luqadii aan farqi weyn oo saasi kuba lahayn waxaa laga yaabaa shakhsigu hadduu imika isagoo samaacay ahayd akhbaranaa yidhaaho intay inuu istilaaxii baa dhinac kala noqdae loo qaato inuu sheekha ku dul aqriyayo kii ka maqlayo aanu ahayn oo halkaa labsi kaba yimaado berye beryaha waxoogaa ka dambeeyeyna amba-naa waxay noqotay oo u isticmaaleen ijaazadii hadduu ninka sanadka dhexdiisiiya taayo amba-naa fulaan yidhaaho ama xadahanaa fulaan waxa weeyaan dee qaala amba-naa fulaan waxabay qaruuntii dambe noqotay amba-naa wax ijaaso loo kala qaato taasna markaa maxay keentay walow luqadii kuwani ay isku mid ahaayeen isticmaalka taa la isticmaalee la idlaaqaa in labsigaasi kaba imanayo in loo qaadanayo ijaaso inay tahay weliba ijaasadna way sii adkaano haddii dee ijaaso loo qaato culimada qaar le ijaaso wax laguma taxamulaa jirto barhkood markaa riwaayadii laga joogsan karo oo la odhan karo waa ijaaso bal markaa waxa weeye dee wixii istilaax u faafay istilaaxu u faafay waan arki doonaa dee bal maalan ciddii taa qabtay ciddii aan taa qabinbe istilaax wixii u faafay dee waxa roon istilaaxii in la dhowro si aan dee waxa weeye wixii kale istilaaxu u faafiye macnihii istilaaxan ay ku keenaysay ee macnahan luqada wax ay daabansanaan ama kaba khaasnaa si aan loogu qaadan oo intaa looguma fahmin ee laakiin markaynu eegno asalka hore iyo luqadii aan eegno taasaaba jirta marka waataan lena akhbaranayaanbaana istilaaxyaa markii dambe soo baxay qaala lanaa oo kale iyo dakara lanaa oo kalena iyaduna dee waxaaba jirta iyadoo bukhaari meelo qaarkood qaala lanaa fulaan ay dhaceen barhkoodna ay leeyihiin waxa uu qaala lanaa yidhi waa wuxuu mudaakaro ama majlis aan majliskii dee cilmiga lagu baranayay ahna majlis lagu kulmay oo umuuro laysla baxsay iyo un wax lagu maqlay mudaakaro dariiqeeda wax lagu qaaday taas bay kaba dhigaan ama dakara lanaa oo andeesan meeshii yar wahni jiro ama nooc dacfi jiro maqalka hore jiro oo mudaakarada majliskan oo kale ruuxii dee soo fadhiisanayay wax aqriyayay waa wuxuu diyaar u yahay oo isagii uu soo diyaar garoobo u dabdisan dee ciddii kale ee ka dhegaysan markaa maqlaysayna kolley iyadna waa nooc diyaar laakiin laba nooc culimo ahoo maalin kulmay uun oo dee tasi bal waxyaalihii dee maxfuudkooda ahaa waa waxyaaluhu uguba sugnaanaye sida laba shaksi oo dee yidhi kaale aan wada subcin oo kale qur-aan oo kale uun ama dee cilmigii ay maqleen uun iyagoo abwaabtiisi iyo dee hab iyagu ay u mudaakaroon jireen baa la isticmaali jiray ama baab iyo taase ay la mudaakaroonayaan oo uu leeyahy maxaad maqashay baabka maxaad ka maqashay maxaad ka maqasho axaadiista qaarkood uu sheegayo dee bal matalan axaadiistii baabkaa kuba sugnayd nooc isticdaad taamina maba jirto kolkale waxaa dhici karta alfaadiyoon hagaag loo dabdin iyo in yar uu dhaco nooc wahni iyo fudaydsi iyo meeshii alfaadihii aanay dabdisnayn culimada qaarna way diidi jireen waxyaalaha mudaakara lagaga maqlay in laga wariyo oo wixii mudaakara lagaga maqlay in sanad ahaan looga wariyay diidi jireen haddaba taasoo kale ayay dee kol uba isticmaaleen qaala lanaa fulaan iyo dakara lanaa fulaan iyo bal bukhaari marka uu isticmaalayo taasi kalaam khaasa haba yeelato culimada qaar baa sheegatay taasoo kale barhkood baa le kutubtiisii meeluu qaala lanaa yidhi oo xadahanaa leeyahay baaba la arkay khaarija saxiixaba ahaato ee bal maalan isaga bal kalaamkiisuu yar khaasaba ahaadee laakiin haddana umuurahaasi way jiraano ujeeddadu waxa weeyaan un wixii haddii istilaax khaasoo u faafay jiro yar istilaaxii hala dhowro oo istilaaxii hala dhowro haddaanay taasi jirin dee macnahan waa wax loo wada isticmaali kara samaaci oo intaasba qaala alkhadiibu khadiib baa wuxuu yidhi arfacuha waa cibaaraadkan imika aan hayno xadahanaa akhbaranaa amba'anaa iyo samictu iyo qaala lanaa iyo dakara lanaa iyo ta weliba ugu sii sarraysaa waxa weeye ee samaaca marka la eego sheekha lafdigiisa marka ay noqoto ugu sii heer sarraysaa samictu weeye oo xadahanaa waxaaba dhici karta barhkood hab tajliis waxaanay maqlin inay u isticmaaleen ama ijaasaba ay u isticmaaleen way dhacdaa akhbaranaa iyo anba'anaa iyana waa tan aan leenahay istilaaxyo ayaaba yeesheen oo dee macno khaasa ama xadiday laakiin tan oo kale ixtimaal kale kuma sugna inuu sheekha carabkiisii ka maqlay unbay tilmaamaysaa markaa samictuba ugu sii heer sarraysa marka ay tahay samaac min lafdi sheekh cibaare cinda aladaa la isticmaalo uma bacdigeed waxaa raacaya oo dee ku soo xigaya xadahanaa waxadaanii xadahanaa iyo xadaanii dee waana lafdiga labadaa ficile isku midkae midna waa ruux keliya oo dee isagu mutakalim damiirkii unbaaba inoola socdo midna dad kalea la jira waxaana ayn dee kolley kalaam baana inoo yar dambeeya khadiib iyo iyo dee ama culimmada qaar ay dhowri jireen laakiin istixsaanuun ah oo ruuxu hadduusan oo kale keligii aanu ahayne dad ay la jiraan oo markaa uu sheekha carabkiisiina ka maqlay inay isaga iyo kuwan kaleba wuu u sheegaya xadahanaa inuu yidhaah inay roon tahay hadduu keligii ahay isaguunula qastayeyna xadathanii uu yidhaaho oo waa nooc istixsaan oo dee markaa kii cidi ay la jirtayna xadahanaa uu isticmaalo kii keligii ahaa wastaxsanuu limufradin xadathanii waaw bal markaa kii mufradka keliga ahaana xadathanii yidhaah laakiin dee waa macno keliya oo waxaa markaa taa soo raacaya xadathana iyo xadathanii oo dee qiraa'ada sheekha haaliban looma isticmaalin lagu dul aqriyayo tanna waa ta soo xigteeba bal markaa taasoo kale uma akhbaranaa waxaa haddana soo raacaya oo ku soo xigaya marka la eego xagga ah dee taa ugu sarraysa oo xadahanaa soo raacaya akhbaranaa akhbaranaa baa soo raacaysa oo iyadana loo isticmaalaya sheekha wixii lagaba maqlay waxaana sheekhu yihi raximahu llahu tacaala wa huwa kasiirun fi listicmaal wahuwada waa akhbaranaadan inoo dambaysa wa huwa markaa lafdigan ama siiqadan iyo cibaaradan akhbaranaa kasiirun kuku badan weeye fi listicmaali xagga isticmaalka ho macnaa waxa weeyaan iyadoo sheekha carabkiisii aada ka maqashay in wixii carabka sheekha laga maqlay in marka dambe ee la gudanayo cid kale la gaadhsiinayo sheekhiina la sheegayo dee xadiidkan lagaba maqlay akhbaranaa la yidhaahaa taasi isticmaalka aad bay ugu badnayd dee istilaaxun waanata aan sheegaya isna waa inoo sheegi doonaaye intaan istilaaxaasi faafin xadahanaa iyo samictu waxa loo isticmaalo ayuunbaa akhbaranaa in badan loo isticmaali jiray xagga isticmaalka marka la eego samaac min lafdi sheekh wixii lagu qaatay loo isticmaalayo way kuba badan tahay buu leeyahay taasi waxaana jiray jamaaco culimooyinka culimmadii kaba mid ah oon iyagu wixii ay sheekha carabkiisa kaba maqleen akhbaranaa inuu isticmaalo on wax kaleba u isticmaalin ragga ama inta badan ragga axmed ibnu salame iyo cabdullahi ibnu mubaarakiya waa ka mid a isxaaq ibnu rahawey oo imaamka isxaaq ibnu ibraahim oo kale sheekha bukhaari buu ahaa waxaa kaloo jirta rag kale oo dhowra ama afaro isxaaq la yidhaayo sheekhiya sheekha bukhaari inuu sanadka meel ay ka wada galaan oo isna sheekhiyadiisa kaba mida ayaa jira kolkol baanay dee iyagoo muhmala yimaadaan ama in badan bay yimaadaan oo ujeeddadu xadathanii ama akhbaranii mee xadathanii isxaaqunbal bukhaari yidhi isxaaq keliya aabihiisii ma joogin weliba dhowr nin oo dee shan iyo isxaaq ibnu ibraahim wada yidhaaba meeshan wada gala waxa weeyaan oo magaca dambe un ku kala baydhaya oo ina rahawey kaba mid yahay markaasa waxaa dhacdo dee raggii xadiidka sharxay iyo a'imadii xufaadda ahay isxaaqani kuu yahay kol haddii dhowr nin oo isxaaqiyo ay jiraan magacii isaga keyrkii dadka kale uu kaga soocmayeyna aanu raacin ayaa taxdiidkiisa ama tacyiinka ama suulinta ihmaalkaa la suulinayo muhmal waa nooca yidhaahaane ayaaba ikhtilaaf dhacaa ikhtilaaf dhacaa ee qaraa-in iyo bal meelo kale ciddii kale xadiidka kaba warisay ama xadiidkan warisay say dee wixii kuba yimi iyo kutubta mustakhrajaadka iyo waxyaalay u laabmaan si ay taa u xadidaan marka umuuraha xaafid ibnu xajar aada uu badsado ku soo celceliya la arkay inaan mujalad ka madhin eba aanu jirinba waxaa jirta ama dee meelo qaarkood uu soo noqnoqdo haddii in maaha isaga bukhaari markay noqoto isxaaq cidda ka dambaysa weeye hadduu sheekhiisii uu bal markaa leeyahay akhbaranii ama akhbaranaa wax kaga soo naqliyo ayuu ka dhigaa in badan qariino tilmaamaysa ninkani inuu isxaaq ibnu rahawey yahay sababtuu sheekhyadiisa markuu wax ka soo naqlinayo xadathanaana ma isticmaalo samictuna akhbaranaa buu isticmaalaa de waa arrin aada odhan karto kolkol waa haalib oo waa sida badan odhan karto meelo qaarkood fatxi kaba mida ama fatxulbaarina weligii maba isticmaalo odhanaya maalan taasun mooyaane maba isticmaalo haddana dee waxaa kitaabka markaad ku dhex jirta kugu soo baxaysa iyadoo isxaaq oo muhmari yimi iyadoo waxa ka dambaysa xadaanii ay tahay oo kolkol yidhaha waa isxaaq ibnu rahawi taasna way soo baxdaay oo kale waana wax dee bal ruux haddii uu aada usii tatabuco waxyaalo kala duwan uu helayo laakiin waxaan odhan karnaa aan kuba fasiri karnaa walow cibaaraadka qaarkood dhacay maba isticmaalaya ay tahay cibaaraadkii saxaafi ibnu xajar haddana inaan idhaahno isticmaalkiisaasi waa fil gaalib na isaga un maahay raggii hore saa khadiib iyo keyrkiiba way sheegeen halkana magacyada inoogu xusan buu kaga mid yahay inuu taasun isticmaale laakiin dee waxa weeyaan fi lghaalib oo dee waxaa la arkaa inuu awqaadda qaarkeed isticmaale laakiin nudro inuu xadathana u isticmaalo bal haddaba markaa waxaan leenahay waatan uu leeyahay isticmaalka way kuwa badantao ragga imika halkan inoogu magacaabani samaacii sheekha ayay u isticmaalaanba akhbarana ay isticmaalaanoo markaa way badantao dee iyaduna waa alfaadihii laakiin muxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakaana wuxuu aha ibnu salaax hadalkiina weeye haadaakani waa isticmaalka akhbaranaa loo isticmaalayo sheekha wixii carabka lagaba maqlay martabadaa waxay dambe u geeyeenno dee istilaax kale ayaa soo baxay iyo markaa isticmaal kale haddaba kaasi wuxuu ahaa qabla an yashiica intaanu faafin takhsiisu akhbaranaa akhbaranaa oo la khaas yeelo bilqiraa'ati cala sheekh aqrinta sheekha lagu dul aqriayo oo macnaha waxaa markii dambe shaayac noqotay khaasatan culimmadii reer mashriqna qaalibkooda noqotay in la kala qaado labada lafti xadatanaa laga dhigo wixii sheekha laga maqlay akhbaranaana wixii lagu dul aqriyey muslimna waa siduu isagu isticmaalo oo muslim waa sheekhiisa marka ay noqoto sheekhyadiisa ma haddii sanadkeinta dambe sheekhyadiisa isagu waa dadka kala farqiya xadatanaa iyo akhbaranaa dee aadna umuurahaas waa u dhowraa oo dee culimadii xataa wixii ka sarreeyana laftigoodiibuu ku dadaalaa inuu soo naqliyo bukhaari laakiin agtiisa dee qiraa'a cala sheekh iyo samaac min lafdi sheekh waa isku midba oo bal matalan markaa taa isticmaalkaasi markuu sheekhadiisa isticmaalaya ma taalo ee waxa weeyaan muslim oo kale waa tafriqadan markii dambena kaasi uu faafay akhbaranaa kol hadduu yidhaha waxba yaanu odhanin qiraa'atan iyo waxba raacinin ee waxay noqonaysay waa in badan oo culimada ka mid ah ama istilaaxu isticmaalku si u batay in sheekha wixii uu dhegaysanaya lagu dul aqriya in loo isticmaalo xadatanaa iyo samictuna taa hore loo isticmaalo bal taasi waa midow wa kaana wuxuu haadaakaasi qabla an yashiica inaanu intaanu faafin takhsiisu akhbaranaa akhbaranaayoo la khaas yeelo oo lagu gooni yeelo bilqiraa'ati cala sheekhi aqrintii sheekha lagu dul aqriyayay qaala wuxuu yidhi ibnu khadiib baa odhanaya n isagaa inoo yar tasniifin ama tartiibinaya alfaadaha markaa hore qaadiciyaad uu ka soo naqriyey ee uu yihi ruuxii saamica way u bannaantahay inuu riwaayadiisa alfaadaha mid ka midaba yidhaaho ayuu tartiibiyey sii ayuu kala roonaayeen halkana ugu kala mudnaayeen marka wuxuu yihi khadiib uma amba'naa ee waxa haddana akhbaranaa ku soo xigaya oo soo raacaya amba'anaa wanaba'naa amba'anaa fulaan iyo wanaba'naa fulaan akhbaranaa iyo amba'anaana wax farqiga u dhexeeyaa ma jirto tanna waa naba tanna waa khabarun bal matalan hebel baa noo warramay ama dee arrintu ay noqoto un ficilku wuxuu dee waxa weeyaan ziyaadadiisu inay kaba imanaysa tadciifka sa ka horeba ziyaadadiisu ay waba timi hamsada wey wa huwa haddaba isticmaalka amba'naa ama naba'naa la isticmaalo labadaa la isticmaalaa iyado qaliilun ku yar weeye fi listicmaali xagga isticmaalka oo ujeeddadu waqtigaa hore mutaqadimiintii sax waa iskuma waxba uma dhexeeyaan laakiin beryihii dambe ijaazaya waxbay u isticmaaleen xadahanaa iyo akhbaranaa daasiya uun mooye laakiin tani isticmaal ahaan way u yaraatay weliba markay dee lasoo gaadho cusuurihii dambena ijaaza bay u isticmaalayeenoo iyaduna isticmaal kale ayaa u faafay qaala shaykhu sheekhi wuxuu ihi sheekhu inoo sheegayeeno de waa ibnu salaaxsan horeba usoo ogaanay xadahanaa wa akhbaranaa lafdigaa xadahanaa ama siiqadaa iyo wa akhbaranaa siiqadaa akhbaranaa arfacu iyadaa sarraysa min samictu samictu iyadaaba kaba sarraysa min jihatin ukhraa jiha kale oo horta dee in xadahanaa waxaa la arkay barhkood waxaanay maqal oo dee nooc tadliis jiro oo amay leeyihin xadahanaa ahlu matalan abuu hurayrata oo ay kuwa xambaareen inuu u jeedo uun xadata ahla baldatina weyan oo dadkii dee beledka yaga isagu yaanu xaadiriintii kuba jirin bee uba warramay akhbaranaana waa tan qiraa'adii cala sheekh loo isticmaalo beryo dambana xadatanaa xataa dee adigu bal tajawuskaasiya bay waxyaalo u isticmaaleen laakiin samictu waa taa aan idhi waa maqal wax sheekhii carabkiisii laga maqlo taasay uga sarraysaa laakiin ictibaar kale buu leeyahy ama xaysiye kale labadan laftibaaba kaba sarraynaya samictu xaga oo markaa marka maxay iyada uga sarraynaya maxay siyaasaalkay tahy ibcille laysa fii samictu samictu imaka kuma sugna samictu fiigeeda ama qowlkiisan waa fii qowli raawi uu odhanayo samictu fulanan waxa weeye yaquulu kada uu odhanayo kuma sugna dalaalatun dalaalo ama wax tilmaamayo ina tusaya calaa ana shaykha shaykhi rawaahu inuu werisiinayay macnaa isaga uu kula khidaabayo uu dee markaa ka dhigaya mid isaga ka warinaya iyo waa raawigan taas inuu hadalkan uu sheegayo xadiidkan isaga uula jeeday inuu kaba wariyo si uu isaga uga wariyana uu ugula khidaabayay cibaaradan lagama faa'iidaysanayo bikhilaafimaa laakiin iyagu way ka duwanyihin macnuu waa maxay bal masalan ruuxan imaka waa idin sor fadhinaa hadalkiina idinkaan idin leeyahon idin jeedinayaa markaa ruuxu hadduu xadathanii fulaan ama xadahanaa yidhaaho dee waxa weeyaan anuu ii warramay weeye waan ula jeeday inuu iga wariyo taasoo kale laakiin ruux dariiqaa marayo daaqadaa marayaaba dhawaaqii maqli kara ulamaan jeedin dee isaga oo kale inuu isaga iga wariyona qasadkayguma ahayn laakiin waa maqlay dee ruuxaasi oo kale iyadoon masalan taxdiidkii loola jeedin inuu isagu waxaan wax ku taxamuluu ku wariyo loolama jeedin hadduu maqalkaa dee uu qabtay wixii hagaag u dabdiyey samictu fulaanan yidhaaho wixii oon loola jeedin dee waa odhan karaa marka xagga dalaalada in ruuxan la doonayo inuu ka wariyo ruuxan ama uula jeeday inuu isagu bal maalan xadiidkan uuba sheego dee iyaga xadatanaa iyo akhbaranaaba xaggaa kaga horeeya samictu waxay noqonaysaa mujarad asamac waxaana jirtay dee waana raggii waracinta waxyaale kaba dhacaysa sida xaafidkii abubakr alburqaani oo kale in khadiiba sheekhiisa uu ahaa nin imaamana uu ahaa horena dikrigiisa waynu u soo maray sheekhyadiisii ragga qaarkood xadahanaa waa kaa lahaa nin sheekhyadiisii ka mid oo abulqaasim la odhanayay ayaa samictu unbuu wax kaga warinaya wax kale oo uu raacinaya marna muu maqal isagoo xadahanaa ama akhbaranaa leh uu weydiiyey oo wuxuu leeyahay maxaad adigu dee isaga samictuun baa tidhaahdo raggii kale dee tan uba isticmaalaya sababtu maxay tahay wuxuu sheegay ninka abulqaasim la odhanayay isagoo nin siqaasuu kaba cabiro saalix aha haddana xagga riwaayada iyo sida wax looga wariyo ayuu ku adadkaa dee waanay kollay dadku cilmi ha taxamuleenba ha wada xambaareene ninkasaa dabiicadiisiiyo akhlaaqdiisiibuu iskaba leeyahay rag baa akhlaaqdoodiiyo jaanibkaasi ay adkayd oo sida aada uga gaadho inaad wax ka maqashaaba ay adkayd rag baa dee dhacaysay dee adigu u yar cadhooday nin u diidi jiray majliska oo hayga dhegaysanoo kitaabka uu kaba saari jiray waxaa dhacaysay markaa raggaasoo kale isagii umuu diyaar ahayn sheekhu inuu isagu ninkani wax ka maqlo waana nin imaam noqday markii dambe abubakr alburqaani imaam ahaa aimadii muslimiinta markaasaa meel aanu ka arkayn buu fadhiisanayey dadkan uu soo gelaya ee wax ka dhagaysanaya wax ka maqlaya axaadiisan uu sheegayo isagana cilmigiisi waa u baahan yahay laakiin tani infiraar kumay keeneen ninkan aan ku ogolayn maxaad wixiisaba kaba dhigi mayhaneed laakiin dee cilmiga uu hayuu ogaa marka dadkan kolba uu soo geliya u xadiidka u sheegaya in aqalkiisiba loogu miimanayo meel uu fadhiisanaya aan lagaba arkahayn ayuu maqlayay dee tii markaa kolley daanu isagii ula jeedin oonu isaga ula jeedin uu iska ilaalinayu yidhaha xadathanii fulaan ee muxuu odhanaya samictu fulaanan samictu fulana marka waa xaggaa dalaalada dee kollayna rag badan baa adigu ama dee ragga qaarkood cusrigaa way lahaayeen dee kutubta inoogamasaan barhkood si aan intan mooye cid kale u maqlin barhkood halkan agtiisa wax laga garaacaya si kuwa daaqadaa joogaya waxyaalaha inu maqlay ama mooye lagama tumaye waa si u diidaya kaa maqlaya halkan ka maqlaya oo kale iyo waxyaalo waa adigu nooc dee ama bal khuluqiisu sida ha noqdo cusrigaa riwaayada haba jireen bal markaasi laakiin noocyada xaggaa markaynu ka egna dalaalada inaan ruuxan loola qastahayn waxan ee ruuxu iyo waxaan loola qastin meel iskaba maraya ama iyadoon laba arkayn oon loo jeedin bal lala doonahayn oo maqli karo xaggaa dee kuwana uga horeeyaba laakiin xaggii maqalkii dee inaan wax kale loo isticmaalin samictudan dee ayay kaga horeysaa taasba weyo intaa usuu sheegayaan id laysa fii samictu dalaalatan calaa ana sheikha rawaahu inuu werisiinayo isaga weeye iyahu waa ruuxan dee samictu leh bikhilaafimaa laakina xadahanaa ee akhbaranaa arrinkaasaa kuba sugan wa amaa qaala lanaa fulaan aw dakara lanaa fulaan weli alfaadihii baa inoo socdaiyo tasniifkeed asalkii luqada wuxu keliya wada tilmaamayeen laakiin isticmaal baa kala duduway markaasuu yihi wamaa qaala lanaa fulaan wadakara lanaa fulaan aw dakara lanaa fulaan faka xadahanaa xadahanaa bay la mid tahay sida dee inuu wixii saas lagu mutasil noqonayo sheekh wax laga maqlay taa lagu warin karo hayra laakina anahu waa lafdigan ah in qaala lana iyo dakara lana laa'iqun wuxuu u munaasib yahay uu ku habboon yahay uun bisamaaci lmudaakarati mudaakara maqalkeed وهو حدث أن قال لنا إيا ذكر لنا كاسي به بسماع المذاكرة أشبه mid uga shabah badan weeye oo kaga habboon weeye oo kaga ansabsan min xadahanaa xadahanaa waa kaga ansabsan yahay oo wuxuu leeyahay iminka qaala lanaa fulaan hadduu yidhaaho dee waa sax xadaanaa xadahanaa fulaan wax farqi oo luqa ahaan aan ku kala farqayna ma jirto hebel baa sidaa nagu yidhi iyo hebel baa noo warramay dakara lanaa uu noo sheegay yo akhbaranaa ama xadaanaana luqa ahaan wax kuma kala farqinayno bal markaa qaala lanaa madakara la idhahde waa wuxuu maqluu sheekhii kaba maqlo uu noo sheegay uu nagu yidhi baa meeshii taalla haddii qaala fulaan ama dakara fulaan keliya aanu isticmaalin oo dee tadriis aanu soo gelin markaa de markaan jaanibkaa ka eegno xadahanaa iyo akhbaranaadii bay la mid tahay waxaana ku xambaarayaa riwaayadaasna sanad mutasilay taasi inoogu noqonaysaa laakiin maxaa jirta waxa uu laayiq tahay buuhi ama taasi ay ku habboontay wa ujeeddadu waa waxyaalo loo isticmaalay culimmada qaarna ay u isticmaaleen samaaca mudaakarada mudaakaradu waa taan markaa hore soo sheegay culimmada had iyo goorna mudaakarada waxay odhanayeen waa waxyaalaha ruuxa cilmiga iyo xifdiga iyo dabdiga ugu sugnaado dadka xufood lahabaa marka ay kulmaan ay meel ku kulmaan ama si itifaaqiya ama iyagoo isuba soo qastay ayaa la arkaa muddo dheer inay meel fadhiisanayeen oo dee baab bay qaadanayen baa fulaan maxaad kaba maqashay ujeedadu mawduuca deetu wixii uu xaadiisu maqlay sheegaya kana wixii uu kaba maqlay markaasa haddii midkood waxaan ka kale hayn uu helo oo kale dee waana dee way mudaakaroonayaan baabay kaba cabiri jireen dee aqrabtu calaa fulaanin kada wa kada xadiisan oo macnaha ujeedadu baabkii aan ka wada sheekaysanaynay ee wixii axaadiisa kuma soo aroortay inuu maqalay riwaayo u lahaayeen ay wadeen ayaa ninku axaadiis aninkani maqal ayuu sheegaya markaasu odhanaya intaasu dee isagii waa hariib ahaan ama hariib waa cibaare ay isticmaali jireen haddaba markuu noocu taa yahay dersi lagu talagalay maaha dersi aduu marka hore loo qastayey maaha waxaa dhici kara ina ninka xifdigiisina waa xifdi un iyo wax isweydiin ah in yar wahandhaco aanay xataa lafdigii oo sidiisia sooba naqlin ama lafdigii aanay hagaag uba soo naqlin markaasaa taasay mudaakara yidhaahaan samaaciisa wax lagu maqlaana waa ka yar inay icdaad la-aan baa jirta diyaargarow la-aan baa jirte uu ka hooseeya darsi samaacii laga maqlayay culimmada qaarna sidaan markaa horeba sheegay way diidi jireen wixii taa looga maqlo dee cilmi ahaan ha loo faa'iidaystame laakiin in xadiisaan looga wariyo xadasanaa fulaan can fulaan laydhaah waayo dee icdaad la-aanta ama u diyaargarow la-aantaas baa jirta marka waxa ay leeyihiin markuu arrinku mudaakara yahay wixii lagu maqlay sheekha majliskii mudaakarada lagaga maqlay in majlis dersi lagagama maqlin in lagu soo naqliyo qaala lanaa fulaan oo kale iyo dakara lanaa fulaan waxay tilmaami nooc taa hore ka hooseysa dee isticmaalkooda mudaakaradana wixii lagu maqlayna wahni baa ku sugan kolley waa nooc wahni ayaa ku sugan iyo dacfi noocii baa ayaa maqalkaa ku sugan taasay ku habboontahay oy u munaasib tahay barhkoodna ay u isticmaaleen dee bukhaari meelaha dhacay qaala lanaana barhkood waxay kaba dhigeen inay mudaakaro uu ku taxamulay bal taas bay kaba dhigeen de waa sida culimada qaarkood ay yidhaaheen marka laakiin asalka hore luqada ma kala farqinayno ayuu leeyahy wawdacu lcibaaraati weli hadda waxaan ku jirnaa samaac min lafdi sheekh cibaaraadkii marka dambe cinda aladaa iyo siiqdii la isticmaalayay tilmaamayay ee inoo cadaynayay shakhsigani siduu sheekhiisii wax ugaga wariyey bal markaa wuxuu ihi cibaaraadka ta ugu hooseysa inay tii ugu sarraysay arfacuha samictu buu ihi haddaba cibaaraadka halkan loo isticmaalo cinda aladaa samaacana loo isticmaalo waxa ugu hooseeya waxa weeye ruux isticmaali karaa qaala oo lana ayaanay la socon aw dakara oonay la socon min hayri lii aw lana qaala lii ama dakara lii ama qaala lana dakara lana iyadoonay taasi laba soconay qaalo keliya ay tahay ama dakaro keliya ay tahay ayaa ugu liidata oo ugu hooseysa bal alfaadahan ama siyaaqdan marka cinda aladaa la isticmaalo iyadoo dee waxa in markaa uu shaksigu wax ku taxamulay ama daalibkaas ama ninkaa sheekha noqday mufiidkii dee ay ahaydna samaac min lafdi sheekh haba jirto ha ugu hooseyse wahuwa markaa waa cibaaradan weeye ama lafdigan ah qaala ama dakara lii aan lana aanay laba soconi aydan waa sida dee kuwa horeba ay ugu xambaarayiin masmuuc samaac maxmuulun wuxuu ku xambaaran yahay cala samaaci maqal kol hadduu yidhaah imaka nin qaala fulaanun uu yidhaah ama dakara fulaan yidhaah dee kolay maqaam riwaaye iyo waxyaalahaasna la joogo waxaa lagu xambaarayaa uun maqal uu ka maqlay waxan baa lagu xambaari laakiin shardi baa halkan soo kordhayo idaa curifa haddii la ogaado alliqaa'u la kulan ay kulmeen shakhsigan dee qaalo leh iyo kan uu qaalo wax kaga soo naqlinayo calaa maa taqadama sidii inoogu soo hormartay fii nawci lmucdali mucdalka nowciisa oo noocii mucdalka waa furuucdii ka dambaysay markii canta aan soo hayni iyo cancanada ayaa waxaan soo aragnay ee alfaadahaan itisaalka ku caddayn haddii raawiye isticmaalo in dee loo sharday iyo horta inuu tadriiska nabad galo kaasna waa yaallaa arrinka labaadna bal haddii madhabtii dee markaa dhexdhexa aan dhexe aan qaadanay lahayn acdalulmadaahib weeye halkan waa in bal ninkan adigu siiqadan aan sariixa itisaal ku ahayn nin kale wax kaga warinaya isaga iyo ninkaa kale wax kaga warinaya ay kulmeen mar keliya haba noqoto inay sugnaato marka haddii labadii shardi la helo qaalo keliyana uu isticmaalay dee keri keliya mudallis maaha ninkanna uu la kulmay samaacunbaa lagu xambaarayaa cibaaraadkii ka horreeyey mid ka hooseysa haba noqotee laakiin samaacunbaa lagu xambaaraya wuxuu leeyahy laa siyama weliba khaas ahaan ama gaar ahaan in curifa haddii la ogaado annahu ninkani laa yaquulu inaanu odhanayn qaala ilaa fii maa samicahu wixii uu maqlay uun mooye minhu oo weliba dee culimmada qaar baa istilaaxan ama isticmaal oo istilaax u lahaa qaala sheekhiisa hadduu yidhaaho inuu wixii uu ka maqlay wentay barhkood baa la hayaaba qaalo uun sheekhiisa wax kaga soo naqlinaya xadatan iyo samictu aanu isticmaalin waxana uu masmuuciisii ahaa iyo wixii uu maqlay marka wuxuu leeyahy weliba waxa aad taasi ay muhim usii noqon oo itisaal lagu sii xambaarayaayo dee ay aad markaas ay noqonaysaa wax samac inoo keenaba haddii shaksigan ama aan ogaanayn xaaladiisa ka ogaano iyo dee bal sida uu isticmaalaadkiisa qaalo inaanu isticmaalahayn wixii uu sheekhiisa kaba maqlay uun mooye oo dee waata aan sheegayna rag ruwaadii ama xufaadii kaba mid aha ayaa axaadiis badan iyo kutub ay warinayeen qaala fulaanunbuu sheekhiisii lahaa haddii ninku aan isticmaalkiisii taa kaba sii ognahay dee hadalba ma jiro samaacunbaabay kuba xambaaran tahay kii kale intaa aynaan kaba ogeyna samaac bay ku xambaarnaanaysaa haddii labadii shardi ee halkii cancanada iyo wixii siiqda aan sariixa ku hayn itisaal aan helo weeye wakhasa wuxuu khaas yeelay alkhadiibu khadiib xamlahu xambaarkiisa waa markan qaalo ama dakare keliya la isticmaalayo cala asamaaci samaac waxa weeyaan lagu xambaarayo bihi waa hadalka ikhtisaarkiisii koobnaaye waa biman curifa minhu daalika waa biman curifa annahu laa yaquulu qaala ila fima samicahu minhu waa tan cibaaradan oo waxaaba khadiib isagu waaba sii adkeeyeyoo qaalo markaynu ku xambaarayna samaac wuxuu ku koobay uun ninkaynu caadadiisa ku ogaano inaanu qaalo u isticmaalahayn adu qaalo uu isticmaalo wixii uu maqlay oo dee bal maalan sida xajaaj jiblo cawar iyo rag lahaa ama waxa weeyaan ay u isticmaali jire oo ninkii caadadiisa la og yahay dee la og yahay inuu qaalo u isticmaalo wixii uu maqlay kaasun baan qaaladiisa keliya aan samaac ku xambaaraynaa ee kuma xambaarayno kii isagu dee sikaan taas aynaan ku ogeyn oo caadadiisa aan taa laguba aqoon taasu isagu shardiba uga yeelay laakiin sheekhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala walmacruuf sida laakiin cinda ahlilxadiis laguma yaqaanaa annahu laysa bishardin kaasi shardi maaha si aan qaalo keliya ama dakare keliyao raawi isticmaalay aan samaac ugu xambaarno inay tahay inuu dee ninkani u isticmaalo caada ahaan wixii uu maqlay uu qaalo u isticmaalaa taasi shardi maahae shardigu wuxunbuu noqonayaa alliqaa wasalaama min atadliis inuu ninkan la kulmay marna haba noqoto inaanu mudallis ahayn haddii labadaa shardi la helo qaaladaa keliya inay li iyo lanaa la socon ama dakaradaa li iyo lanaa ay la soconna waxaan ku xambaaraynaa uun samaac ayaan kuba xambaaraynaa kol haddii labadaa shardi aan helo laakiin maraatibtaa ama siiqdaa hore way ka hooseysaa bal waxaabay casharka dee ina qaatay oo inta hadalka intiisii badnayd qaatay waa marka dambe cibaaraadkii loo isticmaalayay cinda aladaa wixii lagu taxamulay sheekha carabkiisa laga maqlay inay samaac iyo tacriifkiisiiba in waxaabu kaba dhigay intaa sadarka iyo in sadar iyo nusbaba ah ee waxa kaloo dhan siyaaqdiibaa qaatay bal markaa halkaasi waxa ay tahay oo aynu kaga baxaynaa qismigii koobaad oo ah samaac min lafdi sheekhoo malaaka inaga degaan ahaan noogu badan ah alqismu haanii qismiga labaadi alqiraa'atu qiraa'adii weeye cala shaykhi sheekha korkiisa lagu aqriya waa qeybtii labaadee aqsaamtii ama anwaacdii taxamulka iyo waxwerinta kaba mid ahaydi waa aqrinta sheekha lagu dul aqriyayo macnaa sheekhii waa fadhiyaa dadkii dalabad ahaana way yimaadeen kitaabkii markaa nin dalabadii ka mida aqriyaya axaadiistii sheekhina waa la socdaa waa dhegaysanayana wuxuu u fadhiyaa axaadiisani waa axaadiisii isagu wariye horta axaadiis kale maaha waa axaadiisii uu riwaayo u lahaa sanad baa la rabaa ee ma aha un diraayo lagama rabo inuu axaadiisii u macneeyo u sharxo oo hadduu doono axaadiis aanu ina sanad mutasila u lahayn laakiin fahamkeedii aqoonteedii leeya uu sharxayo taa looma jeedo ee waa werin isaga laga warinayo markaa dadkii fadhiyey hadha waxay odhan doonaanba dee bal masalan xadathana hadday isticmaalaanna dee waxbaa la raacinba ama akhbaranaadii haba yidhaaheen fulaan ayay odhanayaan sanadkiisii bay markaa sheegayaan marka axaadiisani waa axaadiisii hore uu sheekhyadiisii uga taxamulu uga wariyey markaa kol hadduu fadhiyo wuxuu u joogaa inuu axaadiistaa dhagaysto fahamsan yahay markaasna uu la socdo khada'a ama matn dhaca ama sanad dhaca uu joojinaya markaas sideyna waa xadiidkiisii uu u socdo la socodkiisana ama xifdigu waa nin xaafida oo axaadiisan korku ka haya ama kitaabkiisii ayuu haystaa oo uu kala soconaya waxaa la mida haddii nin lagu kalsoon yahay oo dadkii xaadiriinta ay sheekhuna haba fadhiye kitaabka uu hayo oo isaguna baraarugsanyu kelime kelimo uula soconayo iyadna waaba lagu kaaftoomi karaa bal arrinku taas weeyaanoo balkaa waa qiraa'adaa sheekh welibana dee waa meel hawrya oo sheekhi tacab ma gaadhayo oo fadhigaa mooyaane ma hadlayo oo dee ma daalayo xanjaradiisi iyo waxyaalahaasi ma daalayaan wuxuu dhaagala yaaba in dee saacaad dhan kutub aad u badan lagu dul aqriyi karayn waa wax la aqriyayo uunoo cid kale ay aqriyayso qaari kale ay aqriyayso dee bal markaa kolleyna waa arrinta waaintii aan habeen maalin dhaweyd sooba haynay xagga marka la eego tasaahulka dhaca fii xaali samaac ee sheekhu markaa san oo kale loogu dul aqriyayo uu dhegaysanayo haddii isagii ama uu wax kale ku jeedo ama uu dee hurdaba uu seexdayba oo kale waatii aynu ku soo maray tasaahul samaacin iyo ruuxa samaacaasi samaacaasi ma hagaagayo bal taas baa alqiraa'a cala sheekh la yidhaahaa waana kolkoltaasi waxay u dhib yaraynaysay markaa riwaayo uun loo jeeday sheekhina aanu dee isagii kaa daalaya ahayn barhkoodnay dee sheekhi kitaab dhan oo weyn ayaama yar lagu dul aqriyo laakiin dee haddii sabir dheeroo saacado dheera la siiyo oo kaleo khadiib albaqdaadiyo saxiixu albukhaari nin weliba safar ahaa ayuu saddex majlis waa dee saddex casho iyo waxoogaana way qaadataa laga yaabaa saddex majlis baa lagu dhameeyey kitaabkii waa nin ka yimi waddamadii she muslimiinta xaj buu u socdo markaa dariiqu waa go-naayo ciraaq lagama soo xajaynay wixii xaggaas oo dhan oo niman dhib badnaayoo reer miyi ahayoo xujaajta halkaa duruqda u fadhiisan jiray ceelashana ka aasi jiray taas ayaa meesha sanadii loo mari waayey markaasay noqotay inuu noqdo oo sheekhina waa safarba waxay deeto in yaruu joogay oo dee maalin markay fadhiistaan barqo oo kale laga yaaba ilaa fiid baa la gaadhay maalintii ugu dambeysay isagoo welibana safarkiina baxayo oo dhinacii kale webiga loo guuray halkay subaxdii fadhiisteen bay salaadii subax ku gaadheen intaasna waa aqriyaynoo dee khadiib iyo markaasu saddexshu kitaabkii sheekhiina waa socda kaga wariyey sanad ahaan buu uga wariyay waxa la arkaa inuu kaba aqoon badan yahay kitaabkii waa aqoon badan yahay laakiin waa sanadkiisa uu ka sarreeyo ayay taasoo kale taas marka waxay qiraacadu dhib yaraynaysaa baan leeyahy ruuxii riwaayo ama ujeeda ama aqoon lahaaye taasoo kale ee in casharo badan taas la isticmaalo ama kutub badan saa lagu dhameeyo haddaba kaaba weye wayusamiiha way magacaabaanoo akaru lmuxadisiina muxadisiinta intooda badan waxay ku magacaabaan cardan cardi waa bandhig oo sabel maalan ninkii muqriga ahaaba ruuxii qur-aanka qiraa'adiisii baranayey maxfuudkiisiibaa sheekhi ka dhagaysanayaa uu bandhigayaa si uu dee uguna tasxiixiyo uguna dabdiyo waa taasoo kaleoo cardigaa tilaawada oo kale weeyaanoo waxay ku magacaabaan ninkan sheekhii waa wax loo bandhigayo wax lagu dul aqriyayo dul aqrintaas bay cardi kaba cabiraan oo in badani oo sheekhiibuu ninkan qaarigii wixii uu aqriyaya ayuu u bandhigayaa saa qur-aankaba muqrigii loogu dul aqriyo sawaan haddaba waxa siman halkan samaaca kuugu hagaagaya ee dee sanadkiina kuugu xidhiidhayo qara'ta aqridaya adigu aw qara'a khayruka haddaad adigu aqriyaysa iyo haddaad dhegaysanayso nin kale aqriyaya laakiin ayd majliskii ninkaasun ma jooga dadkii kale la joogay kolley nin unbaa ka aqriyaya inta kale way dhegaysanayaan ama adigu aad aqridid ama khayrka ha aqriyee dhammaanba dee samaaci waa kugu xasilaya nin kale aqriyayey sheekhuna uu dhegaysanaya waad fadhiday adiguna nin sheekhii ku dul aqriyay unbaa tahay markaa sheekhiina kaga warinaya markaa sawaaun qara'ta aw qara'a khayruka walxaal anta adigu tasmacu aad maqlayso min kitaabin marka kitaab laga aqriyaa markaasna wasawaaun kaana dalika dhaba min kitaabin kitaab xaggii aw xifdin oo markan dee waxa weeyaan ka aqriyaya ama kitaab ha ka aqriyayo ama xifdi ha kaba aqriyayo sheekhuna markaa ama ha xaafid axaadiistiisa korka ha ka hayo ama kitaabkii haysto wuxoo dham waa isku mid xafida xifdiya asheekhu sheekhu axaadiisan korka ka haya amla ama kama haynina kol haddii kitaabkii uu isagu haysto asalkiisii ama ruux fiqi hayo intuba waa isla wada mid oo idaa amsaka laakiin marka aan sheekhu xifdisnayn waa idaa amsaka hadduu hayo aslahu asalkiisii waa nuskhadiisii oo axaadiisani ay kuba sugnaydu sheekhyadiis kaga wariyey huwa sheekhu uu hayo aw hiqatun ama ruux kaloo lagu kalsoonyahe uu hayo bal umuurahani waa umuurihan carabka markii horeba mariyey ee waxaa tahay taas waxaa la yidhaha alqiraa'a cala sheekh alcard waana dee dariiq taxamul oo saxiixa weeye dariiq taxamul ruuxii sidaa arrintiisu ahayd ee sheekha wuxuu wax kaga maqlayba ay taa ahayd ama kaga taxamulayna hadhow dee cibaarada isticmaalaya waan arki doonaayo cibaaraad baa la isticmaalaya halkan tanba waa tii aan alfaadihii soo aragnay weliba dheeraa hadalka ay kuba badiyeen tanna waan arki doonaaye laakiin sheekhii markaa sanadkiisii saasuu ugu xidhiidhaya xadiidkaas ama kutubtan wuxuu uhi sheekhu markaa raximah allahu tacaala wahiya markaa haddaba qiraa'a cala sheekh riwaayatun saxiixatun waa riwaayo saxiixo ah oo wax lagu wariyo bilaa khilaafin khilaaf li-i fii jamiici daalika iyadoon wax khilaafi ku jirin taa dhammaanteed ujeeddadu waa maxay markaad adigu aqriyayso iyo marka khayrka aqriyayo laba suuray ahaayeen in marka waxa weeyaan kitaab laga aqriyayo ama xifdi laga aqriyayo sheekhu markuu wixii xaafidkuyuu xifdisan yahay ama aanu xifdisnayn kol hadduu kitaabkiisii haysto ama nisiqii haysto suurooyinku taas buu ahaa taa uu leeyahy fii jamiici dalikana waa waxaynu soo maray oo dhan suurooyinkaas oo dhan ina khilaaf kuma sugna ee waa riwaayo saxiixa ilaa maa xukiya wax laga soo naqliyey uun mooye can bacdi man dad barhkood laa yuctadu bihi halkan aan la ictibaarin ahayn oo culimmada qaar baa laga soo naqliyey samaacan lafdiga sheekha mooye qiraa'ada inay diidi jireen oo ay kaba dhigi jireen sida waxaan taxamul kuba xasilin markaa bal taasoo kale dee waxay leeyihiin halkan ictibaar weyni ma laha xataa dee waa imaam macruuf waa abu caasim inabiil la yidhaho sheekhadii bukhaari kaba mid ahaa iyo ayaaba aqoashaasaayo in wax malaa dee khilaafkan uu la yimi ayaan ictidaadka lahayn isagu aa nin wasankiisa la ayaabuu noqonaya waxaana jirtay imaam maalik oo kale kitaabkiisa muwada ha noqotay axaadiisii khaarija muwada laga wariyey haaliban isagu ma aqriyi jirin waa lagu dul aqriyi jiray waa lagu dul aqriyi jiray wax shaaficiba isagoo yar laakiin kitaabka sii xafiday markuu u tegey dee bal markaa waa ku dul aqriyayo isaga qaarigii ah kolleyba ruuxunbaa qaari ahaayo isaga caado umay ahayn inuu isagu aqriyaa markaasa waxa dhacday rag dee qolooyinkan aada u yar tashadudi jiray oo kale bacd alciraaqiyiin ay kaba mid ahaayeen ayaa barhkood soo gaadheen sida maxamed bin salaam oo kale imaam maalik wuxuu arkay dadkii oo wax ku dul aqriyaya isagiina tan ma qabin sheekhi maba aqriyayo dee markaa sheekhii waxba kama maqlinba oo xataa dee sanad ahaan nin kaleo isagana bal markaa cabdiraxmaan la odhanayey oo u yimi oo dee markaa tii ku kaaftoomi waayey uu ku qanci waayey uu ku kaaftoomi waayey imaam maalik wuxuu ninka majliska iga saara iga saaro ujeeddada taas oo kaleo waa diidanaaye isaguna wuxuu doonayay bal sheekha in carabkiisa lagaba maqlo bal markaa waxa ay tahay dee khilaafka haddii jiraanna waa kaa ay yidhaaheen ictibaar ma lahae waa riwaaya saxiixa wixii taa iyada lagu taxamulay ee markaa waxaa imanaya uun hadalkan ah bal martabadeedu waa riwaaya saxiixa eh markaynu u eegno samaacii min lafdi sheekh martabadeeda iyo mansiladeeda xaggaasi maxay tahay labadooda keebaa mudnaantale miyay simayin mise way kala horeeyaan dee kala horeyn baynu usoo tartiibsanay laakiin khilaaf weyn baaba jira kaas baan deeta halkaa insha allahu tacala casharka dambe inooga bilaabmi doona wakhtalafuu fii musaawaati ahlisamac intaasay isku khilaafeen laakiin ay riwaaya saxiixa tahay khilaafka jira khilaaf ictibaarra maaha wallahu subxana wa tacala